saakan rurimadii hore ilaa daawar ay qarax ka soo buuxiyeen nabadjiidku ay ku soo weerareen saldhiga ciidamadu ay dusaadkii u yaalay baabuurtana waxay baabuur ay aali kusoo rareen oo laba baabuur ah marka nimanka waardiyaha koda waxay u qaateen yihiin dad ari dibaaxa wada oo horey waxaa saarnaa islaama ay soo afduubeen marka sidaasay ay weerarka kusoo qaadeen laakiin nasiib wanaag kaydka adigu shidaalka meshiil iyo raashinka ayay labada baabuur ku dhaceen iyo labadii baabuur oo halkaas saaray jugta xooggeeda iyo qorica ayaa laga war helay kabacdiina ciidankooda lugta ah oo dhubaanaysi ah ayaa haddana soo furay wixii ka dambeeyana ciidamada iyadu way bacsadeen iyagoo si luga u bacsaday meel fog oo fog fog marka laisla marayana wadaha aanu daysanahay ayaa haddii aanu saxiibkana aan idhaahde ayaa hawada ka duqeeyey oo daysas ay awr laga fogaay ay kasoo duuleen laga duqeeyey wixii duulaanka ku yimidna beydkooda dariiqyada ayuu waran yahay silxadkooda ciidamada iyadu way ka daba tageen wayna soo afjareen sidaas ayaa wax u dhaceen goobtii ciidamada iyo deegaanku marka hore idaacadaha qaar ay sheegeen in maarata ay galeen u ah wala waxba ka jirin xaaladdu haata waa degan tahay sidaasaa wax ku sugan waa tahay marka tira cayiman oo ma jira khasaaraha ka dhashay weerarka shabaab ee aada ka hortagteen runtii marka loo eego qaraxu xooga u lahaa iyo jugta soo jeediyey iyo sida wax u dhaceen waxaa lagu tilmaami karaa aan waxba dhicin xaggeeda wax dhaawicii ma jirin silsilitooyin mooyaane geedidana adigu afar ninoo dadkii dabaadhaca u dhintay iyo laba ninoo ciidan gurmad ahaa howr ay la socdeen aamin la qalaxday oo ninkan gaari ku jiro isku soo xoonay shantaa qofood ayaa meesha ku dhimatay marka sidaasay wax u dhaceen ciidamadaiyada ay ku badqabaan intaa dhibata allahuna casaaleh marka laga soo tago khasaaraha aada sheegtay in ciidanka ay gaareen dhanka maleeshiyada al-shabaab maxaa meesha uga geeriyooday oo aada xusi kartaa ka noqda qiyaasi mayno adigu rag boqol iyo xoogaa inay gaarayeen ayaa la qiyaasay in ka badan lixdan dhaawac iyo mayd ayaa lagu otay oo maydku badan yahay qaano badan oo dadka reer miyiga ay sheegeen oo ku diigbaxay meelaha miyiga xoogaa fogfog oo duladkooda xagga dawla sheegana waa jiraan marka dad iyo haraag xoog laha ka raac wasiir wararka qaar baa waxa ay warbaahinadu qorayeen in al-shabaab ay gudaha u galeen camaaro halkaasna ay ka kaxayseen gaadiid dagaal oo tiknikada ah kadib markii weerar ay kusoo qaadeen qaraxyo ah maxaa wararkaasi ka jira goor hore aroortii waxay saacadda subaxa marka jugta xooggeeda ayay dadka reer camaaro kusoo baraarugeen deegaankuna deegaan ay wax badan joogeen buu ahaa marka dadku aad bay u yoolaadeen oo usoo baxeen yacyaa iyo kalacadalkii dadku ay u qaateen in ay magaalo dhexdeeda ka dhaceen ayaa loo maleeyey inay galeen laakiin ma ay gelin ciidamada yada ayaana markiiba la dhaafay haddaan ciidan ku saarana waxaan ogaaday inaan ciidana ku jirin oo ay dhanka magaalada anaga ka xignay oo ka caadinay deetana duurkii ay ka yimaadeen ayaana dabagalka ku sabayna marka waxba magaalada laguma dagaalamin ciidamana mena hadda xaaladdu waa sidee aad ila hadlayso hadda xaaladdu waa deganta wuxuu ahaa dagaal ku dhufo ka dhaqaaqa iyo miinooyin iyo dad iyo duunyo masaakiina lagu soo afduubay si ay wax loo qaldo ma ahan dagaalka foolkafooloo kala goobaysan inagu goobaha iyagaan joognaa haddii ilaahay ku idmaayo duunyadii faraha badnayd iyo dadkii saarada afduubka u ahaa ayaa waxay ka mid yihiin khasaarooyinka anagu tirsanayno dadka iyaga gaar waa tahay marka ka waran marka hadda wax dhaqdhaqaaqya oo socda ma jiraa oo ciidanku ay sameeyeen meelihii ay kasoo duulaan tageen argagixisadu oo ay wadaan mise ciidamadu goobihii loogu talagalay ayay weli ku sugan yihiin
ciidamadu maanta danda waxay ku jireen baacsi iyo da la galayn qababka iyo wixii ay lasoo kulmeen iyo qaabkay dilaacsan yihiinna waa hab hab ciidan saraakiisha ku shaqadaha baana faraha ku haysa laakiin oo dee waxay qabanayaan iyo iyo waxa u qabsoomay iyo sida halkaa looga guurayo waa hab farsamaysan oo hab ciidana ayagaa laga dhexeli doona